bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wfiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibuhu وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suuraة اlxaj allah waxau ihi subxaanه dalika wman caaqaba bimidli maa cuuqiba bihi huma bugya calayhi layansurannahu allah ina allaha lacafuw gafuur allah waxau ihi jala jalaaluh dalik ay alamru dalik ismu ishaaruhu wuxuu u noqonayaa wixii lasoo sheegay ee madkuurka ahaa waana khabar mubtadihiisii maxduuf yahay macnuhuna waxa uu noqonayaa almru arinku dalika kaa la soo sheegay weeyi wa jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa alamru dalika aladii qasasnaa calayka min injaazi alwacdi lilmuhaajiriin arrinku waa kaa aanu soo sheegnay ee aanu kaaga qisoonnay oo ah in ballanqaadka ilaahay u dhabaynayo wuxuu u yaboohay mu'miniinta muhaajiriinta ah oo aayadda hore ay ka warrantay labada aayadood ee hore allah waxau ihi waman caaqaba waman axadka caaqaba ku ciqaaba ama kaga aargoosta qofka dulmiya bimidli maa shay mid la mid ah kaasoo cuuqiba lagu ciqaabay bihi isaga ruuxa wixii loo geystay wax la mid ah isna u geysta ciddii u geysatay summa buqiya dabeed lagu gardaroodo calayhi isaga mar kale lagu gardaroodee la dulmiyo layansurannahu allah wallee inuu ilaahay u hiilin uu u hiilin uu u nusrayn ina allaha alle la cafuwun waa mid cafis badan gafuurun oo dembi dhaafis badan daalika ay daalika annasru nasriga laga fahmo ficilka layansurannahu allah u celi ismu ishaaraha oo waxaad tidhaahdaa daalik ay daalika annasru yacni guushaas iyo nasrigaa ilaahay u hiilinayo ruuxa madluumka ihi haabitun mid sugan weeyi oo khabarkana usoo qadaro mubtada khabarkiisii maxduufi ay ka dhig maxaa nasrigaasi uu ku sugnaaday bianna allaha bisababi anna allaha waayo allah subxaanahu wa tacaala yuuliju isaga ayaa geliya alleyla habeenkii fi nahaari maalinta ayaa u dhexgeliyaa oo saacado habeenkii ka mida ayuu maalintii dhexgeliyaa markaasaa maalintii ay dheeraataa wa yuuliju ilaahay waa dhexgeliyaa annahaara maalintana fi leyli habeenka dhexdiisa ayaa u geliyaa oo saacaad maalintii ka mid ahaa buu habeenka dhexgeliyaa markaasaa habeenku u dheeraadaa marka awoodda iyo tasarufka iyo maamulkaa ilaahay u leeyahay darteed ayaa nasrigaasi ku sugnaaday waayo alleh isagaa awoodda iyo maamulkaba leh waxaa kaluu ku sugnaaday wa anna allaha wa bianna allaha iyo inuu ilaahay yahay sababteeduu ku sugnaaday samiicun mid maqal badan uu yahay alleh oo likulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo uu maqlaayo basiirun mid arag badanna uu yahay oo likulli maa yufcal wax kastoo la samaynayana mid arkayo uu arag badan uu yahay allah alla waxau ihi daalik ay daalika suncu lbaahir ayuu maxaasinu ta'wiilku soo qadarayaa yacni sancada iyo samayntaa layaabka iyo cajabta badan macnaha ficilkaa layaabka badan ee rabbi u sameeyey ee habeenkiiyo maalintii midbaka kale uu dhex gelinaayo arrintaa layaab kalee rabbi uu sameeyey iyo maamulkiisaa uu maamulayo u tashanayo kownka iyo adduunku haabitun mid sugan weeyi oo muxuu ku sugnaaday maamulka iyo awoodda iyo taladaasi bianna allaha bisababi anna allah inuu alle yahay huwa alle alxaqu ka xaqaa inuu yahay sababteeda ayuu ku sugnaaday maamulkaasi iyo wa anna maa yadcuuna wa bisababi anna maa yadcuun iyo waxay caabudayaan inuu yahay min duunihi alle sokadii ay caabudayaan huwa kaasi uu yahay albaatilu baatil iyo wa anna allaha wa bianna allaha inuu alle yahay huwa rabbi alcaliyu ka sarreeya alkabiiru ee weyn macnaha maamulka iyo tasarufkaa ilaahay adduunka iyo kownka uu u tashanayo waxaa arrinkaasi ku sugnaaday asbaabtan saddexda ah kow inuu ilaahay xaq yahay oo ka keliya xaq lagu caabudaa isaga uu yahay taa darteed buu ugu tashanayaa adduunka oo siduu doono uu ku samaynayaa iyo wax allaba waxa isaga sokadii la caabudaa inay baadil yihiin iyo ilaahay inuu yahay ka sarreeye ee weyn taas ayaa maamulka iyo tasarufkaasi ku sugnaaday alla waxau idhi alam tara alam taclam miyaanad ogay nebi allow ru'yada haddii cilmiye laga dhigo haddii basariye laga dhigana alam tara miyaanad arag nebi allow ama qof kastoo mukhaataboo khitaab in lagu wajahaa saalix oo u suubadow miyaanad arag anna allaaha in ilaahay ansale uu ka soo dejiyey min asamaa'i xagga sare ee daruuraha maa anbiye inuu ka soo dejiyey oo fa tusbixu dabeed ay noqonayso al-ardu arladii ay noqonayso mukhdaratan mid cagaaran oo dooggii iyo cagaarkii uu ka soo baxayo inna allaaha alle latiifun waa mid naxariis badan khabiirun oo wax walba og lahu ay lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday laa ligayrih maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba wa ina allaha alle lahuwa alle alghaniyu ka hodankee makhluuqa ka maarmay weeye alxamiidu ay ilmaxmuudu ee mudan in la mahadiyo oo la ammaano isaga alam tara miyaanad arag nebi allow ama miyaanad ogeyn anna allaaha in alle sakhara u sakhiray lakum idinka uu idiin sakhiray maa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan iyo walfulka doonyaha inuu rabbi idiin sakhiray tajrii xaal ay soconayaan doonyuhu filbaxri ay calalbaxri badda korkeeda ay soconayaan oo biamrih ilaahay amarkiisana ay ku soconayaan wayumsiku asamaa wa yumsiku wuu hayaa rabbi asamaaa samadana wuu hayaa rabbi oo an taqaca min an taqaca inay ku soo dhacduu ka hayaa cala alardi arlada korkeeda ama ilaahay samada wuu hayaa an taqaca lianlaa taqaca si aanay ugu soo dhicin cala alardi arlada korkeeda aanay ugu soo dhicin ilaa biidnih ilaahay idankiis iyo ogolaanshihiisa mooye ina allaaha alleh binnaasi dadka la ra'uufun waa mid u tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista oo raxmaddiisa iyo tudhistiisay ka mid tahay inuu samaawaadka idinka hayo oo aanu idinku soo dayn wa huwa rabbi alladii waa allah axyaakum idin nooleeyey humma yumiitukum dabeed idin dilaya markay ajashiinnu dhammaatee dhimanaysaan humma yuxyiikum dabeed waa ka idin noolaynaya oo dib idiin soo saaraya haddana aakhiro ina alinsaana insaankii lakafuurun mid gaalnimo badan weeyi oo waxaasoo nicmo ah ayuu dafirayaa oo u diidayaa alla waxau idhi likulli ummah ummad walba jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa meel ay ku cibaadaystaan meeshaasoo hum iyagu naasikuuhu ay ku cibaadaysanayaan efalaa yunaasicunnaka yaanay kugula doodin nebi allow fil amri arrinka diinta yaanay kugula doodin wadcu waxaanaad ugu yeedhaa ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ugu yeedh waayo innaka adigu nebi allow lacalaa hudan hanuun korkii baad ku sugan tahay hanuunkaasoo mustaqiimin toosan ayaad ku dul sugan tahay oo xaqii ayaad ku taagan tahay wa in jaadaluuka haddii ay kula doodaan oo ay diinta kugula murmaan faqul waxaad ku tidhaa nebi allow allaahu alleh ayaa aclamu cilmi badan bimaa tacmaluuna waxa samaynaysaan ilaahaybaa u ogaal badan allaahu alleh ayaa yaxkumu xukumaya baynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaahay baa dhexdiinna idinkala xukumaya fii maa kiibuu idinku kala xukumayaa kuntum a ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa wax alla waxaa isku khilaafayseen aakhiro ayaa alla idinku kala saarayaa alam taclam miyaanad ogay nebi allow anna allaaha in alleh yaclamu uu og yahay maa fi samaa'i samada dhexdeeda waxa ku sugan iyo wal ardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba inna daalik madkuurkaa la soo sheegay oo cirka iyo dhulka waxa ku suganihi fii kitaabin kitaab bay ku sugan yihiin oo lagu qoray waa lowxulmaxfuudka ah inna daalika arrinkaas ay cilmu maa dukir waxaa la soo sheegay ogaalkiisu cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun waa mid u fudud oo kuma cusla wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah ilaahay sokadii waxa ay caabudayaan maa shay bay caabudayaan kaasoo lam yunazil aanu ku soo dejin alleh bihi ay bicibaadati shaygaa cibaadadiisa aanu ku soo dejinin sulطaanan wax deliiliya xujo ah iyo wamaa shay bay caabudayaan laysa aanu ugu sugnaanin lahum iyaga bihi ay bicibaadatii cibaadadiisa cilmun wax aqoon iyo cilmi aanu ugu sugnaan wamaa lildaalimiina kuwa daalimiintaana uma sugnaanin waa gaaladaa loo jeedaa naftooda ku dulmiyey ishraaga iyo kufriga ee dulmigii yaraaye qofku naftiisa ama naf kale inuu wax u geysto ma aha waa dulmul akbar oo qofku inuu ilaahay ku dulmiyo bilishraaki bihi inuu cid kale cibaadadiisa la wadaajiyo ama uu ka siiyo wamaa lildaalimiina kuwa daalimiintaa waa gaaladee uma sugna min nasiirin wax u heeliyaa waidaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga lagu akhriyo bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad tacrifu waad garanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyadoodaad ka garanaysaa kafaruu gaaloobay almunkara diidmada ay diidayaan diinta iyo aayaadka cadcad wejigoodiyo korkoodaad ka garanaysaa inay jir diidayaanoo waxa weeyaan jidhka iyo uurkaba ay ka diidan yihiin yakaaduuna waxabay ku siganayaan yastuuna inay ku soo boodaan oo gacan ula yimaadaan biladiina kuwa yatluuna ku akhriyay calayhim korkooda aayaatinaa aayaadkayaga qul waxaad ku tidhaa nebi allow afa unabbi'ukum ma idinka warramaa bisharin wax ka shar iyo dhibaato badan min daalikum arrinkiinnaas yacnii cadhada iyo ciilka aad ka qaadaysaan aayaadka laydinku dul akhriyayo ciilkaaad u qabtaan iyo cadhadaas wax idinkaga daran ma idinka warramaa dee jawaabta muqadarkii waa haaye yacni waxa weeyaan markaa waa looga warramo alla wuxuu yidhi annaaru wacadaha allaahu aladiina kafaruu ay hiya ama huwa waxaa sharka badan lihi annaaru weeyaan ama hiya naaru weeyaan taa laydinka warramayaa oo wacadahaa naartaa wuxuu u yaboohay allaahu alleh aladiina wixii kafaruu gaaloobay ayaa loo yaboohoo loogu ballanqaaday wabi'sa waxa xumaaday almasiiru meel loo noqdana naarta ayaa ugu xumaatay yaa ayuha nnaasu dadkiiow duriba waxaa la yeelay mathalun tusaalaa laydiin soo qaatay ama sida uu maxaasinu ta'wiilku ku fasirayo duriba ay buyina dheh yaa ayuha annaas dadkiiow duriba ay buyina waxaa laydiin caddeeyey mathalun tusaalaa laydiin caddeeye ku cibro qaata ee fastamicuu baldhegaysta lahu mahalka laydiin caddeeyey baldhegaysta ina aladiina waxa tadcuuna aa caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii lan yakhluquu abuuri maayaan dubaaban diksi abuuri maayaan wax kale iska dhaafe diksiga makhluuqaadka ilaahay ugu xaqiran ee ugu liita kaa abuuri kari maayaan walow ijtamacuu habay isugu tagaan lahu ay likhalqihi diksiga abuuristiisa kulligoodba intay isku wada habar wacdaan ha isugu yimaadaana diksi ma abuuri karaan wain yaslubhum haddii uu ka qaatou kala cararo addubaabu diksigu shay-aa shay hadduu ka qaato iska dhaaf inay abuuraan oo taasi waa ma dhacdo ee hadduu diqsi wax yar kala duulo laa yastanqiduu kama soo dhacsan karayaan minhu diqsiga oo kalama soo hadhi karaan dacufa waxa taag daraadoo daciif noqday addaalibu ka wax doonaya iyo walmatluubu ka wax laga doonayo labaduba daciif bay noqdeen maa qadarullaah ilaahay may qadarin oo may weynayn xaqa qadrihi qadarkiisi iyo weynayntiisii uu xaqa ugu lahaa ee dhabta ahayd ina allaaha alleh laqawiyun mid xoog weyn weeyi oo awood iyo xoog leh kaasoo casiizun qaalib oo isagu gacan sarreeyo cid waxa weeyaan ka qaalib noqon kartaa aanay jirin allaahu alla yastafii waxa uu ka doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda rusula rusul ayuu alla ka doortaa uu wax u dirto malaa'igta xaggeeda wa min annaasi dadka xaggoodana wuxuu ka doortaa ay rusulan usoo qadar rusul uu u dirto waxa weeyaan dadka uu diro ayuu ka doortaa ina allaha alla samiicun kii maqal badan weeyi basiirun ee arag badan yaclamu waa ogyahay alleh maa bayna aydiihim hortooda waxa ah ilaahay waa ogyahay ka horeeya wamaa khalfahum gadaashooda waxaana wuu ogyahay ee ka dambeeyay soo dhaafeen macnaha maadigood iyo mustaqbalkoodaba waa macluum oo ilaahay waa yaqaanaa waxay soo dhaafeen iyo waxa ku soo socdaba ifkooda iyo aakhiradooodaba maa camiluu wamaa sayacmaluun waxay sameeyeen iyo waxay samayn doonaanba wa ilallaahi ilaahay xaggiisa uunba turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow irkacuu rukuuca oo wasjuduu sujuuda macnaha waa tukada uun oo arkaanteeda kuwii ugu mudnayd baa lagu soo halqabsaday waayo shayga in waxa ugu mudan lagu magacaabaa waa asluub carabi oo fasiixa marka waa arkaantii ugu mudnayd kulligeed baana loo jeedaa tukada oo wacbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda wafcalu lkhayra khayrkana sameeya lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aw liibaantaani fii aakhiraba wajaahiduu jihaada fillaahi ilaahay dartii u jihaada oo diinta iyo daacada ku jihaada xaqa jihaadi jihaadkiisa xaqee dhabta ah ilaahay dartii waxa uu jihaadaan jihaadka xaqa uu idinku leeyahay dhabta ah huwa rabbi ijtabaakum wuu idin doortay oo ummadda nebi moxamed haddaad tihiin umamka kale waa idinka sarraysiiyey wamaa jacala kamana yeelin calaykum korkiinna fi diini diinta dhexdeeda kama yeelin min xarajin wax diiq ama cidhiidhi ah ilaahay diinka idinkuma cidhiidhiyin ee waasac buu idinka dhigay millata abiikum ibraahiima waxaad ka dhigi kartaa nasculkhaafid in lagu nasbiyey oo kaaf loo soo qadaro oo ilaahay diinta cidhiidhi idinkama dhigina waa idiin waasiciyey millata abiikum ay ka millati abiikum sida aabbihiin ibraahiima ibraahiim ah milladiisii oo kale macnaha siday milladda ibraahim calayhi salaam waasac u ahayd ayaa laydinku waasiciyey diinkoon laydinku cidhiidhin amase ficil nasbiyaba usoo qadar oo waxaad tiraa ittabicuu raaca millata abiikum aabbihiin milladiisi iyo diintiisii raaca aabbihiinni ibraahiima ibraahiim ahaa huwa rabbi samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiina muslimiin baa rabbi idiin bixiyo idinku magacaabay min qablu hore ayuu rabbi muslimiin idinku magacaabay oo ay min qabli alqur'aan intaanu qur'aanba soo degin ayaa hore u rabbi kutubtii hore idinku magacaabay inaad dad muslimiina tihiid wa fii haadaa kani dhexdiisa oo qur'aanka ana rabbi muslimiin buu idinku magacaabay marka horaysiya dambaysaba ilaahay wuxuu idinku magacaabay inaad tihiin almuslimiin kuwa muslimiin oo alle u hoggaansan oo islaamnimada ilaalinaya oo ku toosan maxaa rabbi sidaa u yeelay idiin doortee xarajka idinka kor yeelee magaca wanaagsan idinku bixiyey liyakuuna arasuulu si uu rasuulku u ahaado shahiidan mid ku markhaati kacaya calaykum korkiinna si uu rasuulku idinka idinku markhaati kaco xujadii inuu idinku oogay oo diinkii idinsoo gaadhsiiyey wa takuunuu idinna a u ahaataan shuhadaa'a kuwa ku markhaati kacaya cala annaasi dadka oo idinkuna ummadihii kale ku markhaati kacdaan in rusushoodii ay xaqii soo gaadhsiiyeen fa aqiimu salaata salaada ooga oo wa aatu zakaata sakadana bixiya wactasimuu waxaanad cuskataan billaahi ilaahay cuskada oo isaga ku kalsoonaadoo tala saarto amarkiinna u dhiibta huwa alleh mowlaakum ay mutawalli umuurikum arrimihiinna ka tawallihiiyo gacanta ku haya idin maamulaya waa allah fa nicma waxa wanaagsanaaday almowlaa kaa arrinkiinna tawallihiiyo idin gargaaraya wa nicma waxa wanaagsanaaday annasiiru kaa idiin hiilinaya idiin nusraynayo alla ah aayaadkan waxaa ku sugan madaahiru qudrati illaahi caza wajalla wa fadlihi calaa cibaadih muuqaalada waaweyn ee ilaahay awooddiis iyo waaxidnimadiis iyo weynidiisa tusinaya astaantiiyo calaamadda u ah iyo deeqda ilaahay ku galladaystay addoommadiisa ugu horayn ilaahay wuxuu tilmaamay dalika waman caaqaba bimidli maa cuuqiba bihi uma buqiya calayhi layansurannahu allah ruuxa ciddii wax ku ciqaabtaa waxay yeeshay wax leeguun ka goosta way u bannaan tahay laakiin qofka mar labaad lagu soo gardaroodo ilaahay waa u hiilinayaa waanu u nusraynayaa inuu ilaahay u nusraynayo waxa keensanaysa dee qudrada iyo awoodda ilaahay u leeyahay inuu u hiiliyo addoonkiisa haddii la dulmo ina allaha calaa kulli shayin qadiir marka qofka way u bannaan tahay wixii loo geystay wax lamida isagoon xadgudbayn inuu ka goosto qofkii u geystay oo dee waljuruuxa qisaasun dhaawacyada dee way isu beegtoomayaanoo waa la kala goosanayaa laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa la isgaadhsiiyey waa laba mid wax qadarkii intuu lahaa un la kala goosan karo iyo waxaan la kala goosan karayn wixii la kala goosan karo dee fartaa hadduu kaa gooyo fartaasaa laga goyn oo wax dee la kala goosan karo haddaanu qofka cafin laakiin nabarku hadduu ku dhacay meel aan la kala goosan karayn oo laga yaabo haddii la yidhaha intii gaadhsiiya wax ka badana inuu gaadhayo ma bannaano in lagu tacadiyo xataa qofkii daalinka ahaa marka haddii marxaladdu marxalad aan la kala goosan karayn ama meel aan loo kala qisaasi karayn hadduu nabarku gaadhay oo xadgudub laga baqanaayo dee markaa waa loo xaqaya oo diyo iyo xaq wixii uu yeesho ayaa loo qiimayn oo la siin laakiin qofkaasi ama intii uu gaadhsiiye ha loo gaadhsiiyo ama ha loo qiimeeyo xaqiisa ha la siiye mar walba haddaanu cafin xaqiisii waa leeyihi waxaase qisaasta iyo inaad ka goosato ka fadli badan dee inaad iskaba cafiso waayo wa jazaau sayi'atin sayi'atu miluha faman cafaa wa aslax fa ajruhu cala allah markii alla uu tilmaamay xumaanta iyo dhibka qofka lagu sameeyo inuu xaq u leeyahay tiitu lamida inuu isna ku sameeyo ayaa gebagabada waxaa la yidhi faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah laakiin qofka cafiye ee wax hagaajiya abaalkiisa alluu ku leeyihi halkaa waxaa ku jirta boorin lagu boorinayo way kuu bannaan tahay inaad aar goosato laakiin inaad cafidaa ka fadli badan aayaddan lafteeda inuu cafisku fadli badan yahay si sarbeebaa laynoogu tilmaamay iyadoon la caddayn oo jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku leeyahay aayaddan marka lagu gebagabeeyey ina allaha la cafuwun ghafuur ilain markii la yidhi daalika waman caaqaba bimidli maa cuuqiba bihi uma buqiya calayhi layansurannahu allah aayadda waxaa lagu gebagabeeyey ina allaha la cafuwun ghafuur jamaaluddiin alqaasimi markaa wuxuu leeyahay gebagabadaa iyo gunaanadka aayaddu waa tacriidun bilxahi cala alcafwi waalmakfirati waxaa la sarbeebayaa oo dadka la dareensiinayaa in lagu booriyo cafiska iyo dhaafidda fa innahu tacaalaa maca kamaali qudrati waayo alleh isagoo awood dhammaystiran leh lamaa kaana yacfuu wayakfir markuu alle ahaaday mid cafinaya oo dhaafaya fagayruhu awlaa bidalik dadka kalena iyagaaba uga awlaysan oo ka mudan inay wax cafiyaan ay wax dhaafaan markaa sheekhu waxa uu tilmaamay ina allaha la cafuwun ghafuur waxa ku jira sarbeeb laynoo sarbeebayo aargoosigu waa bannaan yahaye laakiin cafiskaa ka mudan wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaad cafisaan ayaa allah ka cabsiga u dhowaansha badan ayaa layna leeyihi waxaa kaloo ku sugan aayaadkan madaahiru qudrat illaah o dalika biana allaha yuuliju alleyla fi nnahaari wa yuuliju annahaara fi lleyli wa ana allaha samiicun basiir tasarufaadka noocaasa allaha samaynaya waa allaha awoodda leh adduunka u talinaya oo isagaa marna intuu habeenkii maalinta geliye maalinta dheeraynaya marna intuu maalinta habeenka geliye habeenka dheeraynaya dee weyna kan gugii iyo jiilaalkii iyo marna maalintaa dheeraata marna habeenkaa dheeraada way isweydaartaan waa biqudrati aljabbaar waa ilaahay awooddiisa iyo maamulkiisa markaa taasi waa madaahiru qudratillaah waxaa kalooy tusinaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dee fadliga iyo galladda iyo nicmada uu addoommadiisa ku leeyahay waxaa kaloo la tilmaamay dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir tasarufkaa iyo maamulkaasi wuxuu sidaa ugu dhacay waayo ilaahay isagaa xaq ah oo ka xaq lagu caabudaa waa rabbi isaga kayrkii caabudidda la caabudaana wa baatil baa lagu caabuday iyo gardarro ilaahayna waa ka sarreeye ee weyn oo maamulkan kownka aynu arkana laftiisa u daliila dee ka keliya xaq lagu caabudayaa rabbi inuu yahay marka laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah wagayruhu in cubida fabibaatil aayaddan ayaa macnahaa tusinaysa mid xaq lagu caabudaa ma jira alle mooyaane ilaahay cid aan ahayn haddii la caabudana baatil iyo gardarhaa lagu caabuday dee dalika biana allaha huwa alxaq wa laa macbuuda bixaqin ila allah wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa gayru llahi in cubida fabibaatil waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dee fadligaa iyo nicamtaa aynu tilmaannay aayaadkan dambe ayaa ilaahay ku sii balballaadhiyey alam tara ana allaha anzala min asamaa'i maa'an fatusbixu alardu mukhdara waxaa la tilmaamay ilaahay biyaha uu cidhka ka soo dejinayo ee dhulka uu ku noolaynayo ee dhulkii uu noqonaya mid cagaaran oo doogii ka soo baxayo iyo dadku waxay quudanayeen midhihiiba taasina waxay tusaale u tahay ilaahay raxmaddiisa iyo ludfigiisa iyo wax walba inuu og yahay waxaa kaloo rabbi tilmaamay mulkiga cirka iyo dhulka iyo waxa ku dhex jiraba inuu ilaahay iska leeyaho cidina aanay la wehelin alam tara ana allaha sahara lakum ma fi lardi walfulka tajri fi lbaxri biamrihi wayumsiku asamaa an taqaca cala alardi ila biidnih waa madaahiru nicami illaahi calaa cibaadih waa waxyaabaha tusinaya nicamta rabbi addoommadiisa uu ku galladaystay allah waxau ihi wax alla waxa dhulka ku sugan ilaahay waa idiin leeliyo idinkuu idiin sakhiray oo dee way idinkaa ku intifaacaya aayaddan iyo aayadda kale suuratu lbaqara huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican waa allaha idiin abuuray wax alla waxa dhulka ku sugan waa aayaadka ay culimmadu kala soo baxaan fuqahadu qaacidada ah dee alasu fi lashyaai alxilu ashyaada waxa asal u ah dee xalaalnimo iyo bannaanaansho ilaa wixii daliilku xarimay mooyaane sidaa darteed ayaa mubaaxa iyo waxyaabaha ilaahay inoo banneeyaa ka fara badan dee inta la xarimay markaa qofka dee aan waxa weeyaan toosan ee aan halaagsamayni xalaashaaba kaga filan xaaraanta oo ka fara badan marka alam tara ana allaha sahara lakum maa fi lard wixii dee xalaasha ka soo hadhee muxaramaada dee waa intay adiladu caddeeyeen wixii kale asalkoodu waa ibaaxo waxaa kaloo rabbi tilmaamay doonyahaas badaha korkooda dul mushaaxaya inay sakhiraad rabbi tahay oo waxa weeyaan biyaha aragteen iyo badaha maraakiibta aragteen ee xamuulka saaran yahay ee haddana aayar iska dul soconaya aan quusayn waa biqudrat illaah iyo nicmada rabbi ku galladaysta addoommada samada aad arkaysaanay inaga sarrayseen tiirar haya lahayn dee ilaahay baa inaga haya waa nicmo rabbi wa yumsiku samaa an taqaca cala alardi ila biidnih ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim dabeed rabbi waxa uu tilmaamay in ilaahay uu yahay ka dadka nooleeye marka hore xayaatadiiyo nolosha siiyey kadib marka ay ajashoodu dhammaatana ka dilaya ee ka qaadaya nafta alle inuu yahay kadib marka suurtii dee lagu dhuftana kadib u soo noolaynaya ee soo saaraya rabbi inuu yahay si uu qof walba ugu abaalmariyo wuxuu mutay waxaa lagu gebagabeeyey nicmooyinkaa rabbi markuu tilmaamay ina alinsaana la kafuur laakiin insaankii waa gaalnimo badan oo waxaasoo nicmo iyo yacni gallad iyo fadli ah wuu dafirayaayo waa diidayaa ilaahay waa kaa caasiyaya waayo haddaanu dafirayn dee ilaahay nicmooyinka waa ku caabudi lahaaye kuma caasiyeen waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen tawjiihaatun rabbaaniya fii kayfiyati muxaajati almushrikiin talooyin iyo waanooyin ilaahay addoommadiisa u soo jeediyey oo ku saabsan sida loola doodayo waxa weeyaan kuwa gaalada ama mushrikiinta oo alla wuxuu tilmaamay ugu horayn inuu ummad walba meel ay ku caabudaan oo alle ugu dhowaadaan iyo cibaado inuu u yeelay likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuuh dabeed alle waxau ihi falaa yunaasicunaka fi lamr yaanay kugula doodin diinta yacni muran iyo dood madhalaysoon xujo iyo daliil kuyacni ku salaysnayn dabeed waxaa la amray xilka saaran rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ah wadcu ilaa rabbika inaka lacalaa hudan mustaqiim waxba doodood iyo murankooda dan iyo muraad ha ka geline adigu xaqa u bandhigoo diinta ugu baaqo ugu yeedh waana sida qofka daaciga a munaasabka u ah oo yacnii dadka ahlu baatilka iyo bidacu dooda iyo muranka iyo hadalka faraha badan leh iyagaa ka heloo doona laakiin qofka saaxibulxaq waxaa ku filan markay daruuro iyo dani keensato mooyaane isagu xaqa sida ugu quruxda badan leh inuu u bandhigo oo u bayaamiyo dabadeed dee man camila saalixan falinafsihi waman asa'a fa calayha kii qaadanaya kii ka tegayaba dee isagay saaran tahay oo qofka ilaahay caqli iyo garaad iyo garasho ayuu siiyey ilaahay waxa uu tilmaamay innaka la calaa hudan mustaqiim nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu hanuun iyo toosnaan ku dul sugnaa oo waxay u nisbaynayaaneen laa'iqa u ahayn inuu nebigu ka nasahan yahi unu shaqo ku lahayn ee uu toosan yahi uu hagaagsan yahay waxaa kaloo loo tilmaamoo lagu yidhi wain jaadaluuka faqul illaahu aclamu bimaa tacmaluuna habay isku daalina hadday kula murmaanayo dood kula galaan allaa og waxaa samaynaysaan oo idinka abaalmarin ku dheh dabeed waxaa la tilmaamay ilaahay inuu yahay xakamka cadliga ah ee aakhiro ku kala saaraya adduunka waxay isku qabteen oo allahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaamati fii ma kuntum fiihi takhtalifuun dabeed rabbi waxa uu tilmaamay cumuuma cilmi illaahi caza wajal fi lardi wasamaa cilmiga alle siduu u caam yeelay cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysaba ee wax ka qarsooni aanu jirin wax walbana loogu diiwaangeliye loogu qoray kitaab cad oo lowxulmaxfuudka ah alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaa'i waalard ina dalika fii kitaabin ina dalika cala allahi yasiir dabeed rabbi waxa uu tilmaamay inay ilaahay sokadii caabudayaan waxaan daliiliye xujo lahayn wayacbuduuna min duuni illaah maa lam yunazil bihi sultaana waxaa kaluu alla tilmaamay ciilkiiyo cadhad ay ka qaadayaan aayaadka marka lagu akhriyo inay kuba dhowaanayaan inay gacan ula tagaan ciilkiiyo cadhad ay u qabaan darteed waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin tacrifu fii wujuuhi aladiina kafaruu lmunkar yakaaduuna yasduuna biladiina yatluuna calayhim aayaatina waxaa kaloo aayaadka ku sugan darbu mahalin liasnaamihim alatii yacbuduunaha min duuni illaah waxaa tusaale loogu soo qaatay asnaamtay ilaahay sokadii caabudayeen waxaa loogu tusaaleeyey waxyaabaha ugu liita makhluuqaadka rabbi uu abuuray ee ugu yar ee ugu liita la xaqiro weliba la qudhunsado oo diqsiga ah oo alla waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu duriba mahalun fastamicuu lah dadkiiow tusaalaa laydiin caddeeyo laydiin soo qaatee bal dhegaysta oo u dheg raariciya waxa alla markaa uu tilmaamay in kuwa ilaahay sokadii ay caabudayaan diqsi inaanay abuuri karayn diqsi xataa kulligood hadday isku wada yimaadaan wax alla waxaa gaala maanta dayax gacmeed baa la kiciyey iyo diyaarad baa la kiciyey iyo markab baa la dhaqaajiyey noolay abuureen miyaynu weli maqallay dibna u maqli mayno diqsi baa ugu yaro dee jabaan baa lagu soo sameeya ama jayna miyaanu maqalnay waxay doonaan ha sameeyaan laakiin shay noola ah walow ka ugu liitana ha noqdee ma awoodi karaan ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala taasi waxay daliil u tahay dee wax alla waxay samayn karaan gaalo kuwii hore iyo kuwii dambe toona iyo kuwa maanta sheeganaya horumarka cid noole abuuri karto oo naf ku afuufi kartaa inaanay jirin kulligood hadday isugu wada tagaan intaasaa ugu filan awooddarrada iyo daciifnimadooda inay dareemaan waaba laga yimid abuuristii abuuristu waabay culustee iska daah waxaa la yidhi iska dhaaf inay abuuraane iskaba daa inay abuuraane wa in yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu diqsi hadduu wax kala duulo kama soo reebi karayaan taasi markaa waxay daliil u tahay dacuufa aalibu walmatluub allay lehe kan wax dalbaya iyo ka wax laga dalbayo labaduba daciif bay noqdeen lababa waa lagu fasiray oo in aaalibu walmatluub sanamkiiyo diqsigii lagu fasiro oo dacuufo aalibu ka wax doonayaa daciif buu noqdo waxba lama soo hadhi karo waa sanamkay ilaahay sokadii caabudayaan ka wax laga doonayaana daciif buu noqdo waa diqsiga duulay isagaaba se dhaamo sanamka oo dee duulay oo noolo ah kani waa dhagax meel yaalle laakiin labada midna awood iyo itaal ma leh taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray dacuufo aalibu walmatluubu alcaabidu walmacbuud noocuu doona ha noqdo waxa ilaahay sokadii la caabudayaaye kii wax doonayay waa daciifay oo ka wax caabudaya shay ilaahay sokadii ka wax laga doonayaana waa daciifay oo kan ilaahay sokadii la caabudayee wax laga dalbayo dacuufa aalibu walmatluub waana sidaa marka makhluuq makhluuq kale uu wax ka doono waa dacuufa aalibu walmatluub maantao dhan haddaad yacni waxa weeyaan awhebelow iyo malaa'ig iyo ambiyo iyo saalixiin iyo cabduqaadir jiilaan cid kasta haddaad barido dee cid kuu keeni karta waxa weeyaan shayga ilaahay mooye cid kale aanay awoodin makhluuq kuu keeni karaa ma jira alla mooyaane tabaaraka wa tacaala alla wuxuu tilmaamay maa qadarullaaha xaqa qadrihi ina allaha laqawiyun casiis kuwa caabudaya sanam aan diqsi abuuri karayn oo iska dhaafinu abuure ee waxa uu kala duulo aan ka soo dhacsan karayn alla ilaahe kuwa waxaa caabudayaa ilaahay may weyneyn oo may qadarin qadarkuu ku lahaa waayo hadday rabbi qadarinayaan makhluuqba may dul fadhiisteen oo wax kamay dalbeen dabadeed rabbi waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala istifaau llaahi likhalqih ilaahay makhluuqaadkiisa qaar ka mida inuu doortuu diinta iyo yacni risaalada iyo acmaashuu doono inuu u doorto oo alla waxau ihi allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas waxay aayaddu caddaynaysaa in rusushu ay u qaybsanto laba oo rusul malaki ah iyo rusul bashari ah oo malaa'igta qaar buu rabbi uga ka doortaay uu yacni u diraa acmaal mucayan ah oo alrusul almalakiya dee malaa'igta ama yacni gee nafaha inay soo qabtaan loo wakiisho ama waxyiga inay qaadaan loo diro ama raxmaadka iyo roobka loo diro yacni waxa weeyaan malaa'igta acmaasha kala duwan loo igmanayo ee loo xil saarayaa waa rusul malakiya oo malag walba wixii loo diru ka soo baxayaa oo dee laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun sidoo kale dadka iyo basharkana ilaahay wuxuu ka doortaa cidduu doono oo waa rusushii ambiyada uu ilaahay ka soo dhex saarayay dadka dhexdooda aayaadkani waxay soo degeen markii nimanka gaaladii ay yidhaahdeen oo maxaa annakaba rasuulna looga dhigi waayey ma nebi muxamedunba waxa weeyaan maxaana lagaga doortay annaka aw unzila calayhi dikru min baynina waxay yidhaahdeen oo ma isagunbaa dhexdeeda intana laga doortay qur-aanka lagu soo dejiya gaarkii muxuu nagaga duwan yihi abacata allaahu basharan rasuula ma qofkan aadamiga ayaa rasuul ilaahay ka dhigo uu soo diray qaarkood waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim oo qur'aankan la leeyahay maxamed baa lagu soo dejiyey miyaa labada magaalo ee waxa weeyaan maka iyo daa'if ee ugu muhiimsan dee ragga waaweyn ee madaxyaweyntaee hor fadhiya dadkaee u taliya maka iyo daa'if raggaa waaweyn mid ka mid a weliid ibnu mugiire iyo kuwii la midka ahaa miyaa lagu soo dejiye bay yidhaahdeen dabeed ilaahay wuxuu tilmaamay arrintu inaanay maal iyo magac iyo hebel iyo fulaan toona inaanay ahayne inay doorasho alla tahay oo ilaahay waxau yidhi allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay isagaa cidduu doono ka doorta malaa'igta iyo basharkaba allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa u aqoon badan halka uu risaaladiisa dhigayo ee uu u dooranayo diinta iyo dacwada yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim raxmaddiisa cidduu doonuu rabbi ku gaar yeelaa uu u doortaa isagaana deeqda iyo fadliga weyn iska lahoo cidduu doonana siiya cid ku qabsan kartaa ma jirto ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waxaa kaluu ku tilmaamay aayaadkan towjiihaatun rabbaaniya licibaadihi almu'miniin dardaaranno iyo waanooyin ilaahay addoommadiisa uu siinayo oo rabbi waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu alkhayra lacallakum tuflixuun wjaahiduu fi اllahi xaqa jihaadihi huwa اjtabaakum wma jacala calaykum fi اddiini min xaraj milata abikum ibraahiima huwa samaakum اlmuslimiin haadihi alaayaat wuxuu ilaahay ku amrayaa addoommadiisa mu'miniinta ah khayrka iyo wanaagga inay sameeyaan oo u degdegaan waxa ugu horaysa salaada oo laga cabiray arkaanteeda kuwii ugu mudnaa ee rukuucdiiyo sujuudda oo waxau odhanayaa nahrulkhayrka wuxuu ku odhanayaa abubakr jaabir aljazaa'iri husa alrukuucu wاsujuudu min bayni arkaani الsalaaة liannahumaa ashrafu ajzaa'iha waadallu calaa khuduuci اlcabdi lirabbihi wa dilatihi lah wuxuu yihi waxaa sujuudiya rukuucda si gaara looga soo dhex saaray arkaantii kale salaada ee loo cabiray waayo qaybahay salaadu ka kooban tahay waa kuwa ugu mudan uguna tusitaanka badan addoonku isdhuldhigga uu isu dullaynayuu ilaahay isu dhuldhigayo oo rukuucdaa uu soo foorarsanayo iyo sujuuddaa wuu dhulka dhigayo waxay astaan iyo calaamad u tahay khuduuca iyo siduu addoonku allihii isugu dullaynayo waana sharafta iyo ciziga ugu sarreeya marka uu wejiga dhulka ku haya ama uu dhabarkiisa foorarinayo oo nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ama arukuuca facadimuu fiihi rabba wa ama asujuuda faaktiruu fiihi adducaa faqaminun an yustajaaba lakum rukuucda rabbigiin weyneeya subxaana rabbiya alcadiim sujuuddana waxaad ku dadaashaan ducada waxaa xaqiiqaa in laydin aqbalayo xaaladda sujuudda oo aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid ayaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam addoonku ilaahay wuxuu ugu dhowaansha badan yahay xaaladda uu sujuudsan yahay ee wejigiisa uu dhulka ku hayo dabeed ilaahay waxau amray addoommadiisa muuminiinta ilaahay dartii inay u jihaadaan jihaadka dhabta ah aljihaadu waa min aljahdi waana badlu lwusci waataaqa fii qitaali alkaafiriin in awoodda iyo juhdiga lagu bixiyo sida gaalo loola dagaalami lahaa ee diinta iyo dadka looga difaaci lahaa waljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama saynu soo tilmaamaynay xalayba jihaadku waa mid soconaya ilaa qiyaamaha oo aan nihaayo iyo dhammaansho lahayn laakiinse dee wuxuu leeyahay shuruud iyo dawaabid uu ku ansaxayo oo loo eegayo oo waxa weeyaan uu jihaad saxa ku noqonayo fasaadka iyo fidnadana uu kaga duwanaanayo lababa waa lagu fasiray wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadihi jihaadkii gaalada oo xaaladda awood iyo itaal loo hayo shuruuduna ay dhammaystiranto gaalo in lala jihaado waa lagu fasiray waxa kaloo soo hoosgelaya jihaadkan dee jihaadu nafsi washaytaan jihaadka naf iyo shaydaan lala jihaado oo lagula jihaadayo in nafta taacada iyo khayrka lagu khasbo oo lagu hogaamiyo xumaantana laga xakameeyo hawadana laga qabto waa nooc mujaahadatu nafs qofka aan naftiisa la jihaadinaa gaalka ama cadowga lama jihaadi karo ninkii naftiisa la jihaadee ka soo baxa ee meel ku ogaada uunbaa cadowga ama gaalkana iska celin karaya dabeed allah wuxuu tilmaamay inuu doortay ummadda nebi muxamed oo umamka kale uu ka sarraysiiyey oo huwa jtabaakum kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayad kale rabbi waa kii ku lahaa ummad dadka loo soo saaro tii ugu khayrka badnayd baa tii dabeed allah wuxuu tilmaamay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinkana ilaahay idinkuma cidhiidhiin oo culaysyadii iyo cidhiidhigii ummadihii hore saaraa ee qaarkood towbadooda laga dhigayba faqtuluu anfusakum nafihiinna dilo oo kuwiinna hagaagsanay kuwii kala hadlaayaan qaar baa towbadooda laga dhigaba inay islaayaan oo nafta iska gooyaan marka culaysyadii umamkii hore saaraa waa laydinka qaaday oo idinka diintiinnu waa diin waasaca waa diin yusri oo fudud oo samaaxe iyo suhuulo leh oon cidhiidhi iyo diiqad midna aan lahayn oo aayaadka kale rabbi ku caddeeye yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fudayd buu idinla rabaa ee culays idinlama doonayo yuriidu allaahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa ilaahay waxa uu rabaa inuu idinka fudaydiyo culayska iyo xarajka iyo wax alla wixii diiqad iyo darar idinku ah waayo insaanka waxaa la abuuray isagoo taag daran oon awood iyo itaal badan lahayn inna diina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halabah nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam diintu waa fudayd cidina iskuma adkaysa diinta oo waxaan la saarin isma saarto ilaa diintuunbaa ka xoog roonaato isagunbaa dhulka u soo dhaca oo qofku had iyo jeer hadduu ka badbadin iyo waxaan lagu waajibinuu isa saaro inta badan wuxuu ku dhacaa inxiraaf iyo dariiqaba inuu ka baydho oo aanu ku sugnaanin marka diintu dee waa yusri calaamadaha yusrigeeda waxaa ka mid ah dee wixii inagu adkaadaynu kari weyne waa laynoo fudaydiye fattaqullaha ma stadactum alla ka baqa inta awoodaan nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum markaan shay idin faro intaa kartaan kala kaalaya waxaa keri weydaan laydinku qaban maayo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha dee waxaa ka mid a qofkii markuu socoto noqdo dee salaaddii afarta ahayd labaa looga dhigay labadii salaadood inuu kulmiyaa loo banneeyey inuu soonkii waajiba ku ah iska afuruun maalmo kala qalleeyo ayaa loo banneeyey biyo hadduu waayo inuu iska gebagabaysto oo ciidda gacanta ku dhuftaa loo banneeyey wuxuu cunaba hadduu waayo nafi qabato bakhtigii xaaraanta ahaabaa loo banneeyey waa yusriga iyo fudaydka diinta lama odhan ilaa intaad ka dhimanayso afka ha saarine naftaada ku badbaadi baa layidhi bakhtigaas waa yusriga diinta waxaa kaloo ka mid a aayaadkan waxyaabahaynu ka qaadanayno daruuratu liktifaa'i bimaa samaana allaahu bih almuslimiina almu'miniina cibaad allah inay daruuri tahoy aada muhiim ugu tahay mu'miniinta inay ku kaaftoomaan magaca ilaahay ku magacaabay ee sharafta iyo ciziga leh ee wax ka sarreeyo lagu doorsadaaba aanu jirin almuslimiina almu'miniina cibaad allah waayo alla waxau idhi huwa samaakum almuslimiin sida raajixa damiirka huwa wuxuu u noqonayaa allah oo imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka wuxuu ku odhanayaa inuu allaah u noqonayo qaraa'inka tusinaya waxaa ka mid a damaa'irtii horeo dhan dee allah bay u noqonaysa oo huwa jtabaakum waa allah wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin waa allah huwana waa allah oo macnaha wuxuu radinayaa sheekhu mufasiriinta qaarkood baa huwada ibraahiim u celinaya marka wuxuu yidhi ibraahiim in loo celiya waa khalad waxa ka raajixsan oo ka xoog badan in allah loo celiyo oo huwa ayillaah la ydhaah marka macnuhu waxa weeye huwa samaakum almuslimiin ilaahay wuxuu idinku magacaabay almuslimiin min qablu hore oo intaan qur'aankuba soo degin horuu alla idinku bixiyey ismulislaam almuslimiin oo kutubihii hore dhexdoodaa ilaahay idinku magacaabay inaad tihiin almuslimiin wa fii haada qur-aankan dhexdiisana waxaa laydinku magacaabay almuslimiin marka magacaas sharafta iyo qiimaha badan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo bixiyey ee cizi oo dhammi isaga ku jiro ayaa u habboon dadku inay ku kaaftoomaan oo magac kaloo dhan ay kaga maarmaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiis waxa uu ku yidhi fii saxiix iljaamici min xadiidi alxaaris ibni alxaaris alashcari qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waman dacaa bidacwati aljaahiliyati fahuwa min juhaa'i jahannam wain sallaa wasaama wazacma annahu muslim fadcuu bidacwati allaah alatii sammaakum biha almuslimiina almu'miniina cibaad allah nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam qofka dadka ugu baaqa baaqii iyo dacwadii jaahiliyada waxaan kitaabkiiyo sunnada toona ku salaysnayn ahlunaar weeyi oo kaasi waa xaabada iyo kooxda naarta ciyaadan billaah haba tukado ha soomo ha yidhaahdo muslim baan ahay laakiin goodiga iyo waciidka adag baa ku soo arooray inuu ku naargelayo qof kastoo jaahiliyada baaqeeda ku baaqa waxa uu nebigu yidhi fadcuu bidacwati illaahi alatii sammaakum biha almuslimiina almu'miniina cibaad allah waxaa ku baaqdaan oo isugu yeedhaan baaqa ilaahay idinku baaquu idinku magacaabay oo ah muslimiintii mu'miniinta ahayd addoommada ilaahay oo huwa samaakum almuslimiin iimaankuna waa ka idin kulminayo oo innama almu'minuuna ikhwatun mu'miniinta uunbaa walaala ah ma aha qabiil iyo urur iyo midab iyo adduun iyo xoolo iyo xoog waxa walaalnimada qiimaha kule ilaahay agtiisee daa'imeysen duugoobayni waa ta ku salaysan biliimaan innama almu'minuuna ikhwatun addoonnimada in lagu walaaloobo alla addooma loo wada yahay nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam wa kunuu cibaadallaahi ikhwaanan waxaa ahaataan addoommadii ilaahay oo addoonnimadaas iyo iimaanka ku walaaloobay sharafi waxay ku dhan tahay magaca rabbi inoo bixiyey waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin magac kale kumay dhaadan oo kumay soo halqabsan yaa ka hadal wanaagsan qofka waxa weeyaan dadka ilaahay xaggiisa ugu baaqee camal wanaagsan sameeya ee ku faanee muujiya inii min almuslimiin anigu muslimiintan ka mid ahay sharaf oo dhan waxaa kuugu filan inaad tidhahda inii min almuslimiin maaha ree hebel baan ahay maaha urur hebel baan ahay maaha wadan hebel baan ka socdaa waxaasoo dhan faan iyo fakri iyo darajo kuma jirto abadan waxaa daraja iyo sharafi ku jirtaa inii min almuslimiina muslimiinta ballaadhan ee carab iyo cajanba leh ee midab walba leh ee meel walba joogta kuwaasaan bahdood iyo tolkooda ohoon ku abtirsanayaa baa sharafka ugu filan abilislaamu laa abalii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimin waatii salmaan laga wariyey hadalkaa loo nisbaynayay inuu yidhi aabbahay waa islaamka kaanu nisbo sheeganaya markay dadku hebel iyo fulaan iyo lagu faanayo anigu islaam iyo ehelkiisaan ku faanaya oo ku abtirsanaya baa uu yidhi marka sharafi waxay ku jirtaa magacaas laakiin magacaanta maanta laysku xidhiidhiyo laysku jeclaado laysku soo dhoweeyo ummaddu ay ku kala tafaraaruqday ururada iyo kooxaha ay ugu kala qaybsantay wax daliila ilaahay agtiisa kuma leh waa magacaanuun ay la baxeen dadkaa samaystay iyo ururada dadka lihi ay la baxeen oo ay isku xidhiidhinayaan marka yacni sharafta qofka muslimka ah waxa ugu filan huwa samaakum lmuslimiin magacaagu waa islaamka aadu nisbo sheeganaysa oo muslim baa tahay nisbadaaduna waa ila salaf halkaaad ku abtirsanayseed u nisbo sheeganaysaana waa dadkii wanaagsanaayee hore waxaa laga yaabaa ruuxu inuu is yidhaahdo oo muslimiin unbaa laysku ogaa huwa samaakum lmuslimiine salafkan iyo salafiyaduna maxay tahy iyaduna maanay magac cusub iyo urur cusub ahayn maaha haddaad fahamto fahamku waa qaali oo waxaa la yidhaha shayga in la fahmo ayaa qiimihiisa lagu gartaa in la garan waayana colaad unbaa dee loo qaadaayo walmaru caduwun limaa jahila qof walba waxaan u garanayn waa u cadow horta salaf marka la leeyahay assalaf assaalix dadkii wanaagsanaa ee hore waxa hormood u ah waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa innaku salaf ma nihin dad dambaynun hoo dee gadaal ka yimid salaf haddii la yidhaha dee waa dadkaa hore ee nebi moxamed hoggaankiiyo hormoodka u yahay saxaabadiisii uu gacantiisa ku barbaariyey ay ku xigaan iyo ciddii wanaagga ku raacday horta salaf waa kuwaa kuwaa cidda ku dayatee tiraa dariiqoodaanu maraynaa weeyaan salafiga ama salafiyadu marka adiga haddii ay dee waxoogaa cajaminimadu ay culays kugu noqoto salafiba adoon afka bal kelmadan carabi weeyaana iska badaayo waayo qofka carabigii wuxuu garanayaa ama carabiga yaqaanaa asalaf ya-dan xagga dambe laga raaciyey waxay gashiyo waxay guddaba dee qofka luqada garanaya wuu garanayaa oo ya-dan yaa u nisba la yidhaha maaha magac waa nisba qofku hadduu madhab u nisba sheeganayo soo lama yidhaha ashaafici isagu mashaafici baa shaafici hore u tegey laakiin waa madhabkiisiibuu ku abtirsanaya qofka haddii reer loo nisbaynayo dee waxa weeyaan yaa u nisbaa la geliyaa markaa salaf qofka ku abtirsanaya wadadoodii baan hayaa odhanaya ayaa ya-daasi ay tilmaamaysa ayaa u nisba la ydhaha luqada carabiga asalafi waa ka u nisbo sheeganaya salafka markaa khulaasadu waxay tahay ereygan carabigu hadduu culays kugu noqdo waxaad tidhaahdaa nebi moxamed iyo asxaabtiisii baan ku dayanaya in dariiqooda haya intaasi wax dembiya miyaad ku garani qof diidaya oo dembi ku sheegaya maynu garananaa nebi moxamed baan ku dayanaya saxaabadii madhabu salaf baan ku abtirsanaya macnaheedu waa intaa intaa cidaa waxaan ahayn cidda kaaga sheegta anaaba kulaha ka qaadanin maaha urur gaara maaha magac gaara waa kitaabka sunnada saxiixa ah sidii saxaabada iyo atbaacdoodu ay u fahmeen in loo fahmo bes waa intaas intaa haddaad la timaaddo halkaagaad salafi ku tahay cid ku qoraysa iyo cid aad u tegayso iyo cid aad marti uga tahay iyo cid aad u baahan tahay inay ku saxdo ma jirto waayo wax cid u xidhan ma aha ama cid gaari ay leedahay madhabu salaf marka laga warramaayo waa dariiqii nebiga iyo saxaabadiisa in lagu socdoo lagu sugnaado un bes waa intaa wax adag ma aha walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir sida qur-aanku u fududiyo muyasarka u yahay ayaa dariiqan salafka iyo madhabu salaf qofku inuu fahmo hadduu doonana ay u fududdahay oonay u cuslayn waayo dee urur cidi ku haysaba ma aha ururada kale cid walba dee nin baa hor fadhiyo hor joogo wa kan sicida la cid kaa xigtaa ma jirte nebi maxamed baa imaamoa sala allahu calayhi wasalam marka maqsuudka ugu weyn ee marka lagu leeyayo salafka raac loo jeedaa waxa weeye diinta asalkeedii hore ula noqo ilain maanta kuwan dadka madaxa ka gowracayaaba aayad iyo xadiis bay akhriyayaan laakiin waxaa lagu kala baxayaa aayaddan sideed u fahamtay xadiidkan sideed u qaadatay ula noqo maana calayhi wa asxaabi xaggaa u kac kor u soco hoos ha u soo noqonin waxaad la doonataa nebi moxamed iyo saxaabadiisu waxay ogaayeen khulaasada salafiyadu waa intaa wax ka hooseeyo wax ka sarreeyo oo kale ma jiro waa in diintan xaqiiqadeeda loola noqdo wuxuu nebi moxamed ogaa ee saxaabadiisa uu ku tarbiyeeyey intaa haddaad la timaado anta calaa dariiqi salaf salaf haddaad maqashana waa dadkaa horee wanaagsanaa salafi haddaad maqashana kuwaa wanaagsanaa ka ku dayanaya dariiqooda haya weeyi khulaasada waa intaa haddaad doontana kelmadda carabibaha odhane af soomaaligaaga iska adeegso adeer anuu halkaasaan ku abtirsanayaa dhe raggaa hore raggii rag ahaa baan waddadooda hayaa hada madhabu salaf khulaasada waa intaa xataa afkaba haddaanad ka odhan laakiin camalkaagu noqdo camalkii salafka dee dariiqii salafkaad hayso salafi baata hamoodin shardiga inay tahay inaad carabka ka dhawaaqdo asalku waa itibaaca imisaa u nisbo sheeganayo on waxba ka hayn caqiidadii salafka akhlaaqdii salafka manhajkii salafka dariiqii saxaabada in badanoon waxba ka hayn baa laga yaabaa afka inuu kaa idhaa salafi laakiin markaa muhiimku maaha nisbada ee muhiimku waa itibaaca inaad raacdaa muhim ah yacni waxaan u jeedaa nisbada iyadoo nisbaduba dee muhiim ah oonan lahayn dee in loo nisbo sheegta maaho nisbadu ay muhim jiddan tahay laakiin waxaan u jeedaa nisbe keliya waxba kuu tari mayso haddaanad raacin nisba waxay ku anfacaysaa iyo abtirsigu markaad raacdo markaa laabudda min alitibaac waalintisaab intisaabka iyo itibaacu waa inay wada socdaan laakiin haddaad kun jeer ku abtirsato oonad haynba dariiqoodii abtirsi waxba kuu tari maayo imisaa dariiq sheeganaya aanay haynboo waddo kala haya marka calaa kullin khulaasadu waxa weeye magacaagu waa islaamka almuslimiin waradiitu lakum alislaama diina rabbi baa raalli kaaga noqday nisbadaaduna waa salafka kuwaasaan dariiqooda hayaa dee labadaasi kugu filan wax intaa ka badan cidda kuugu yeedhana adigu dhegba jalaaq ha u siinoo ha ka hoos qaade intaasaa kugu filan intaana cidna marti ugamati allah waxau ihi dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba bihi uma buqya calayhi layansurannahu allahu ina allaha lacafuwun gafuur allah waxau ihi dalik ay alamru arrinku dalika kaa weeyi ay aladii qasasnaa calayka kaa aanu kaaga soo qisoonnay weeyaan arrinku yaanu kuu soo sheegnay waman axadka caaqaba ku ciqaaba ciddii dulmida bimili maa cuuqiba bih wixii lagu ciqaabay oo kale isna ku ciqaabee ka goosta uma buqiya dabeed lagu gardarooda calayhi isaga layansurannahu allaahu wallee ilaahay waa u hiilinayaa oo waa u nusraynayaa ina allaha alle la cafuwun waa kii cafis badan gafuurun ee dembi dhaafis badan dalika ay dalika annasru guushaa iyo hiilintaa ilaahay u hiilinayaa haabitun waxay ku sugan tahay bianna allaha bisababi anna allah in ilaahay yuuliju u gelinayo darteed ayaa ay ku sugan tahay alleyla habeenkii fi nnahaari maalinta uu dhex gelinaayo oo wayuuliju nnahaara maalintana u gelinaayo fi leyli habeenka dhexdiisa uu gelinayo iyo wa anna allaha wa bianna allaha in alleh samiicun kii maqal badan uu yahay basiirun ee arag badan daalika arrinkaas maxaasinu taawiilku waxa uu soo qadarayaa ay daalika suncu lbaahir sancadaa iyo ficilkaa la yaab kalee rabbi uu sameeyey haabitun waxa uu ku sugan yahay oo yacni maamulkaa uu maamulayo habeenkiiyo maalinta uu isweydaarinayo arrinkaa iyo maamulkaasi wuxuu ku sugan yahay bianna allaha bisababi anna allaha in alleh huwa alle alxaqu xaq inuu yahay sababteeda ayaa uu ku sugan yahay iyo wa anna maa yadcuuna in waxay caabudayaan min doonih ilaahay sokadii huwa kaasina albaailu baail uu yahay iyo wa anna allaha in alleh huwa alle alcaliyu ka sarreeya uu yahay alkabiiru ee weyn allah waxau ihi alam tara alam tara miyaanad ogey nebi allow anna allaha in alle anzala uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare maa biyo inuu ka soo dejiyey oo fatusbixu ay noqonayso alardu arladii markaa mukhdaratan mid cagaaran ina allaha alle latiifun waa kii naxariis badan khabiirun ee xogogaal ah ee wax walba og lahu alla ayuunbaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba waina allaha allena lahuwa alle alghaniyu waa ka hodankee makhluuq oo dhan ka maarmay alxamiidu ee la mahadiye ammaanta iyo mahadda isagu mudan alam tara ee alam taclam iyo aanad ogeyn nebi allow ama aanad arag ana allaha in alle sakhara u sakhira lakum idinka uu idiin sakhiray maa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan iyo walfulka doonyahaba inuu idiin sakhiray tajrii xaal ay soconayso doonyuhu filbaxri ee cala lbaxri badda korkeeda ay soconayso biamrihi ilaahay amarkiisana ay ku soconayso wa yumsiku ilaahay wuxuu hayaa assamaa samada ayuu hayaayo an taqaca min an taqaca inay dhacduu ka hayaa cala alardi arlada korkeeda ay ku soo dhacdo ilaa biidnih ilaahay ogolaanshihiisa mooye waayo in allaaha alle binnaasi dadka la ra'uufun kii u tudhis badan weeyi raxiimun ee u naxariis badan wa huwa rabbe alladii allaha weeyi axyaakum idin nooleeyey uma yumiitukum dabeed idin dilaya uma yuxyiikum dabeed idin noolaynaya ina alinsaana kii dadka ahaa lakafuurun waa mid gaalnimo badan oo waxaasoo nicmaada firaya oo diidaya likulli ummah ummad kasta jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa meel ay ku cibaadaystaan oo hum iyagu naasikuuhu ay ku cibaadaysanayaan falaa yunaasicunnak yaanay kugula doodin nebi allow fil amri ay amri diin arrinka diinta wadcu waxaad ugu baaqdaa ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ugu yeedh waayo innaka adigu la calaa hudan hanuun korkiid baad ku sugan tahay hanuunkaasoo mustaqiimin toosan wain jaadaluuka hadday kugula doodaan diintana faqul waxaad ku tidhaa allah ilaahay baa aclamu u cilmi badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allahu alle yaxkum waa uu xukumayaa baynakum dhexdiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamuu idinku kala xukumayaa fii maa kiibuu idinku kala xukumayaa kuntumaa aydan fiihi maaga takhtalifuuna kuwa isku khilaafa alam taclam iyo aanad ogeyn nebi allow ana allaha in alle yaclamu ogyahay maa fi samaa'i samada dhexdeeda waxa ku sugan iyo walardi arlada waxa ku sugan ina daalika waxaa cirka iyo dhulka ku sugan oo dhammi fii kitaabin kitaab buu ku qoran yahay lowxulmaxfuud la yidhaahdo ina daalika ay cilma maa dukira usoo qadar sida maxalligu uu tilmaamayo ina daalik ay cilma maa dukir waxaa la soo sheegay oo dhan ogaalkoodu yasiirun waa u fududaya cala allaahi alleh wayacbuduuna way caabudayaan min duuni illaahi alle sokadii maa shay bay caabudayaan shaygaasoo lam yunazil aanu ku soo dejin alleh bihi ay bicibaadatihi cibaadadiisa sultaanan wax daliiliya xujo ah iyo wamaa shay bay caabudayaan laysa aanu ugu sugnaanin lahum iyaga bihi ay bicibaadatihi shaygaa cibaadadiisa cilmun wax ogaaliya cilmi ah wamaa lildaalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaanin min nasiirin wax u hiliyo u gargaara waidaa tutla marka lagu akhriya calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga bayinaatin xaala ayin kuwii cadcad tacrifu waxaad ka garanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyadooda kafaruu gaaloobay almunkara ay ilinkaara diidmada iyo dafiraadda ay diidayaan baad wejigooda ka dareemaysaa yakaaduuna waxabay ku siganayaan yastuuna inay ku soo boodaan biladiina kuwa yatluuna ku akhrinaya calayhim korkooda aayaatina aayaadkayaga qul waxaad ku tidhaa nebi allow afa unabbi'ukum ma idinka warramaa bisharin wax ka shar badan min daalikum madkuurkiinaa laydiin soo sheegay oo ah ciilkii cadhadaad aayaadka alle ka qabtaan kaa wax idinkaga daran ma idinka warramaa ku dheh annaaru hiya naaru ta ka darani waa naarta wacadahaa naarta wuxuu u yaboohay allaahu alleh aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wabi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo noqdana iyadaa u xumaatay yaa ayuha annaasu dadkiiow duriba mahalun ay buyina lakum mahal tusaalaa laydiin caddeeyey ee fastamicuu dhegaysta lahu mahalkaa iyo tusaalaha dhegaystaoo wax ku qaata ina aladiina waxaa tadcuuna aad baryaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii aad caabudaysaan lan yakhluquu abuuri maayaan dubaaban diqsi ma abuuri karaan jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa wa takhsiisuhu dubaaba limahaanatihi wa dacfihi wa istiqdaarih waxaa loo gaar yeelay diqsiga shay abuuri karaanba dee ma jiro guud ahaane waa dullinnimada iyo daciifnimada iyo qudhunsiga la qudhunsado diqsiga ayaa gaar loogu xusay xataa kaa liita ma abuuri karaan wax kalena hadalkiisa baddaa alla waxau idhi lan yakhluquu dubaaban diqsi ma abuuri karaan walow ijtamacuu haba u kulmaan lahu ay likhalqih abuuristiisa kulligood ha u kulmaanbe wain yaslubhum adubaabu bal abuuris iskaba daayo wain yaslubhum haddii uu ka qaatou kala cararo addubaabu diqsigu shay-aa shay hadduu ka qaato laa yastanqiduuhu kalama soo hadhi karaan oo kama dhacsan karaan minhu dubaabka oo xataa culimmadu waxay yidhahdeen asnaamtooda dee cadarka iyo udgoonka iyo waxa ay dul saar saarayaan waxaa yaryar wax ka mida dee hadduu intuu uriyo ama uu kala duulaba dee sanamkii dhagaxii hadli maayo kasoo reeban maayo wax kalena iskabadaa dacuufa waxa taag daraaday aaalibu kii wax doonayey walmatluubu kii wax laga doonayey ay ilcaabudu walmacbuudu kii wax caabudayey iyo kii la caabudayey labaduba waa taag daraade maa qadaru llaha ilaahay may weyneyn xaqa qadri weynayntiisa uu xaqa ugu lahaa ay maa cadamuuhu xaqa tacdiimih ina allaha alle laqawiyun waa mid xoog weyn oo xoog badan casiizun oo adag oo haaliba oo cid ka gacan sarrayn karta aanay jirin alhaalibu aladii laa yuglabu amruh allaahu alle yastafi waxa uu ka doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda rusulaa kuwa u acmaal iyo wax u dirto wa min annaasi dadka xaggoodana wuxuu ka doortaa ay rusulan rusul uu dadka u diro ina allaha alla samiicun waa kii maqal badan basiirun ee arag badan yaclamu waa og yahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda aba wa ilallaahi ilaahay xaggiisa unbaa turjacu lumuuru arrimaa loo celiyaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow irkacuu rukuuca oo wasjuduu sujuuda oo wacbuduu caabuda rabbakum rabbigiinna oo wafcaluu sameeya alkhayra khayrka lacallakum tuflixuuna si ha u liibaantaan wajaahiduu jihaada fillaahi ilaahay dartii iyo dariiqiisa ku jihaada xaqa jihaadi jihaadkiisa dhabta ah ee xaqa uu idinku leeyahay kii gaalada iyo ka nafta iyo shayddaanka iyo hawadaba huwa rabbi ijtabaakum waa idin doortay oo ummadaha kale waa idinka sarraysiya ummaddii nebi moxamed haddaad tihiin wamaa jacala mana yeelin calaykum korkiinna fidiini diinta dhexdeeda ma yeelin min xarajin wax cidhiidhiya ilaahay diinta korkeeda yacni diinta dhexdeeda xaraj iyo cidhiidhi ilaahay kama yeeline diintiina waa idin waasiciyo mid sahlan oo fudud buu idinka yeelay bucitu bilxaniifiyati samxa waa kii nebigu lahaa tii toosnayd ee sahlanayd ayaa laygu soo saaray millata abiikum ibraahiima ama nasculkhaafid ku nasbi oo yacni diinta waa laydiin waasiciyo laydinkuma cidhiidhin millata abiikum ay ka millati abiikum sida aabbihiin milladiisii ibraahiima ibraahim ahaa ibraahiimna waa cadfu bayaane amase dee ficil usoo qadaroo ku nasbi millada oo millata abiikum ibraahiima ay ittabicuu raaca millata abiikum aabbihiin milladiisii raaca ibraahiima ibraahim ahaa shaykhunaa maxamed alamiin alharari calayhi raxmat ullah abiikumtaa markuu fasiraya xadaa'iqu rawxi warayxaan wuxuu yidhi in kaana alkhitaabu lilcarabi fahuwa abulcarabi qaatibatan bilaa ishkaal wain kaana alkhitaabu likulli lmuslimiin fahuwa abulmuslimiina aydan likownihi aban linabiyihi muxamedin sala allahu calayhi wasalam walmuraadu ana ixtiraamahu wa xifda xaqihi waajibun calayhim kama yajibu ixtiraamu lab waxa uu yidhi millata abiikum aabbihiin ibraahim milladiisii raaca waxaa loo yidhi haddii khitaabka carabta lagu jeedinayana dee carab oo dhan isaga aabba u ahay oo yani ku abtirsanaysaa oo ishkaal ma leh haddiise khitaabku uu yahay muslimiinta oo dhan waana sida caamkaee saxda ahe wuxuu yidhi wuxuu aabbo ugu noqonayaa waayo nebigoodii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ayuu aabbo u yaho dee ku abtirsanayo oo dee waa abul ambiyaai jamiican ambiyadoo dhan dee aabbahood weeyaan ibraahim marka haddii aan haddii muslimiinta oo dhan loo jeedana waxaa loo jeedaa maadaama uu nebigoodii muxamed aabbo u yahay oo abul ambiyaai jamiican u yahay dee iyagana aabba unbuu u noqonayaa maqsadkuna waxa weeye in loo ixtiraamo xaqiisa loo dhowro sida aabbe loo dhowrayo oo kale iyo si ka weyn sidaasoo kale ayaa maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimina isagu wuxuu odhanayaa macnaa ubuwatihi kownuhu muqadaman fi tawxiidi ubuwadani waa ubuwadii diinta iyo tawxiidka oo aabbanimadu marna nasabkay noqotaa marna diinta oo xataa sheekhaaga ama macallinkaaga wax ku baray waa aabbahaagii diineed marka wuxuu isagu odhanayaa jamaaludiin alqaasimi aabbanimada ibraahim waxa weeye hormoodkii uu tawxiidka ku ahaa ee ummad oo dhamme ay kaga dayatay ila ina ibraahiima kaana umma hormood tawxiidka ugu horreeyo dadka u horseeday buu ahaa marka taasuu tilmaamaya marka labada kii la yidhaahdaba waa saxiix marka millata abiikum ibraahiima aabbihiin ibraahiim milladiisii raaca oo milladiisu diinta islaamka ee toosan ee towxiidkay ahayd waana tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laftiisa la amray uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin oo ibraahiim wuxuu ahaa imaamkii ambiyadoo dhan iyo hormoodkii ahlu towxiidka oo dhan sidaasuu aabbe ugu yahay ummadda oo dhan huwa alle samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiina muslimiin buu idinku magacaabay min qablu ay min qabli lqur'aani qur'aanka hortiibaa alla muslimiin idinku magacaabay kutubihii hore wa fii haada ay wa fii haada alqur'aani qur'aankani dhexdiisana ilaahay muslimiin buu idinku magacaabay liyakuuna arasuulu si uu rasuulku u ahaado shahiidan mid idinku markhaati kacaya calaykum idinka inuu xaqii idinsoo gaadhsiiyo xujadii idinku qumtay oo wa takuunuu idina ha ahaataan shuhadaa'a kuwa ku markhaati kacaya cala annaasi dadka oo siday ummadda nebi moxamed umamka kale ugu markhaati kacaysa waayo nebigoodaa u sheego qur-aankoodaa caddeeyey ambiyadii oo dhammi inay umamkoodii risaaladii gaadhsiiyeen marka wixii loo sheegay kitaabkooda ku yaalay ayay ka markhaati kacayaan nebi walba inuu waxa weeyaan xilkiisii ka soo baxay oo uu diintii gaadhsiiyey alla waxau uhi fa aqiimuu salaata salaada oogo wa aatuu zakaata sakadana bixiya wactasimuu billaahi ilaahay cuskada huwa alle mowlaakum ay mutawallaa amrikum arrinkiinna ka tawaliyaya ee idiin gargaaraya weeyi fa nicma waxa wanaagsanaaday almowlaa mid idiin gargaaro idin garab gala ilaahay baa ugu wanaagsanaaday wa nicma waxaa nicmo lahaaday annasiiru mid idiin gargaaro idiin nusreeyana allaa ugu wanaagsanaaday wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين